wanaagsan dhegeystayaal halkan waraad iyo hadalsan kuna soo dhowaada qodobada ugu dooran wararkan caawidiinhan waxaa ka mid ah hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka soomaaliya iyadoo gacanta ku dhigtay saddex ka mid ah shakhsiyaha dhowaan tegay goobaha al-shabaab ka joogaan dalka kana soo muuqday al-shabaab maamulka gobolka banaadir oo sheegay in bajaajleyda aanan laga qaadi karin lacag dhaafsiisan wixii sharciga ahaa ee ku waajibay tacsida wasiirad khadiijo maxamed diiriye oo maanta oo maanta lagu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho in ka badan boqol arday oo dhammaysay waxbarashada daraasaadka sare ee mastarka ee jaamacadda hormuud university oo xaflad qalinjibina loogu qabtay muqdisho akhbaaraadka caalamka ah barnaamijka aad warkaabeen ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah israa'iiliyiinta weli duqeymooda
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays basta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wacan u wanaagsan waa habeenimo arbaca taariikhduna ay ku beegan tahay toddobaiylabaatanka bisha disembar sanada dulmarka warkayga hayaabeyne ayaad maqasheen markana u diyaargaroobay isagii oo intaasi ka faahfaahsan hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ayaa waxa ay qabatay saddex ka mid ah shakhsiyaad dhowaan tagay deegaanada al-shabaab ay joogaan kana soo muuqday muuqaalo oo horey u baahisay kooxda raggan ayaa kasoo muuqday muuqaalo ay baahisay al-shabaab iyagooo sheegaya inay ku biireen al-shabaab waxaana markii dambe u suuro gashay nise inay gacanta kusoo dhigaan raggan inkastoo aysan shaacin sida loo soo qabtay muuqaal ay maanta warbaahinta baahisay dowladda ayay kasoo muuqdeen saddex nin iyaga oo sheegay in markii hore dowladda ay muqdisho ugu qaaday inay ka qayb noqdaan ciidamada macawisliyda ah ee dalka muqdisho ayaa nagala qaaday annaga oo macawisley ahaan naloo waday sida aan u dagaalanno al-shabaab baar dheere ayaan tagnay sidoo kale waxa ay sheegeen in la geeyey jariib kadibna muuqaalka iyo baahisay kooxda laga duubay hase yeeshee faahfaahin uma sheegin sababta rasmiga ah waxay ka dalbadeen dowladda soomaaliya inay cafis u fidiso maadaama ay bedeleen mowqifkoodii hore ee looga waday muqdisho oo ahaa in al-shabaab ay ku biirayaan maamulka gobolka banaadir ayaa waxa ay sheegeen in bajaajleyda aana laga qaadi karin lacaga dhaafsiisan wixii sharciga ahaa ee ku waajibay ama loogu talagalay afhayeenka maamulka gobolka banaadir saalax cumar xasan saalax dheere ayaa warfidiyeen kala hadlay
bismillaahi raxmaan raxiim ku socoto muwaadiniinta soomaaliyeed gaar ahaan bajaajleyda ka howlgasha gobolkan banaadir ee caasimadda magaalada muqdisho waxaa jiray cabashooyin ka imaanayay bajaajleyda kaasoo ku aadanaa in laga qaadayo lacag ka baxsan lacagihii ku waajibay ee sharciga ahaa lacagahaasoo loogu sheegay inay tahay badqabka mootooyinka oo dhan labaatan iyo toddoba doolar maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose xamar wuxuu caddeynayaa in wax shaqo ah uusan ku lahayn lacagahaasi laga qaadayay mootooyinka bajaajta ee ka howlgala gobolkan banaadir guddoomiyaha waxuu faray laamaha ammaanka iyo qeybaha kala gedisan ee howlwadeennada maamulka gobolka banaadir inay dabagalaan howshaasi waxaana lagu guuleystay maalintii shalay ahaa in gacanta lagu soo dhigo rag kambaniye lahaa oo iyagu ka shaqaysanaya howshaasi bajaajleydana ka qaadayay lacago ka baxsan wixii ku waajibay kuwaasoo hadda gacanta dowladda ku jira xabsina la dhigay islamarkaana lala tiigsan doono sharciga guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho wuxuu u mahad celinayaa bajaajleyda ka howlgasha gobolka banaadir oo mar walba u hoggaansama awaamiirta ka soo baxa maamulka gobolka banaadir islamarkaana wada shaqayn dhowlo leh dowladda hoose ee xamar wuxuuna u sheegayaa in aan laga qaadi karin wax ka baxsan lacagihii sharciga ahaa ee ku waajibay sida lacagaha hadda laga qaadayay maalmihii u dambeeyey kuwa hadda laga qaadayna ay cadaalad heli doonaan guddoomiyaha gobolka banaadir wuxuu u rajaynayaa muwaadiniinta soomaaliyeed ee ka howlgasha kuna ganacsata ku shaqaysta bajaajleyda inay shaqadooda si caadi ah u gutaan wax xadgudub ahna uusan aqbalaynin in lagu sameeyo bajaajleydaasi wixii hadda ka dambeeyana cabashadooda ay si toosa ugu soo gudubsadaan maamulka gobolka banaadir qaybta cabashada si dhowna lala shaqayn doono insha allah
tacsida ah allaa u naxariistay wasiirad khadiijo maxamed diiriye oo oo maanta oo kala geeriyootay ayaa lagu soo gebagebeeyey magaalada muqdisho iyo dowladda federaalk soomaaliya oo baroor diiqu sameysay safa cismaan ayaa warkan sii dheeraynaysa hadda intaa ekaanta wadnaha laga qabta ma arkin ma arkin wejigeeda anigano oodina uu taagto waana xanuunsanaa warka badan iga jooji annagana waxaan moodayna inay nala hadlaysee muddo laba biloodaba dardaaran ayay nagula jirtay khadiija ilaahay ha naga dhigo kuwii dardaarankeeda fuliye intaanu ka dambayno waayo adduunyadan war uma hayno inaan joogi doono iyaan kale
saacadaha soo socda ayuu si rasmi u xirmi doonaa buuggan tacsida ah ee marxuum ex xildhibaan khadiija maxamed diriye oona ahayd wasiirkii haweenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda federaalk soomaaliya oo maanta oo kale toddobaad ka hor ku geeriyootay magaalada jabuuti khadiijo maxamed diriye allaha u naxariistay waxay ahayd qof siyaasadda soomaaliya saameyn weyn ku dhex leh islamarkaana golayaasha dowladda ku dhex jirtay muddo ka badan labaatan sano qof kasta oo soomaali ah ayay qalbigiisa saameyn ku leedahay khadiijo markii laga soo tago dowladda soomaaliya iyo qoyskeedaba gurigeeda oo aan hadda ku sugannahay waxaa gabaabsi ka ah tacsida oo islamarkaaba buuggan iyo dadkii imaanayaba mar hore ay xirmeen balse la sugayo maamuus iyo baroor diiq ay tacsidani u samaynayaan dowladda federaalka soomaaliya oo lagu soo xirayo qaar ka mid ah ehelada iyo sidoo kale mas-uuliyiinta ay iskala tirsanaayeen golayaasha dowladda ayaynu halkan kula kulannay iyagoo inooga sheekeeyey tacsidan iyo sidoo kale saamaynta ay shakhsiyadooda ku reebtay geerida deg dega ah ee ku timid marxuun ex xildhibaan khadiija maxamed diriye way adag tahay annaga qoys ahaan in aan helno beddelkeeda qof buuxin karo sidaas si la mid ahna waxaan filayaa in dowladda ay iyadana u ahayd lafdhabar haddii ay noqoto baarlamaan haddii ay noqoto golo wasiir waxay ahayd oo kale qof naxariis badan qof samafal badan marka waxay qayb ka soo qaadatay xitaa xiriirka isku dayga xiriirka labada dowladood ee soomaaliya iyo jabuuti dowladda jabuutina aad ayaan ugu mahad celinaya anoo fursaddan ka faa'iidaysanayo sidii maamuuska lahayd ay intii ay xanuunsanayd ay dhakhtarka u geeyeen ilaa iyo maalintii laga soo qaadayay meydka marxuumadda marka abaal weyn ayaan u haynaa dowladda jabuuti ayadana xamda rabbi caalamiin midhinta waa ilaahay nebi maxamed aa nafaayey khadiijo maxamed diiriye xaanshe dhaqane qabrigeeda waasac allah oga dhig wasiiradeen xildhibaanadeyda oo wanaagsaneed heer janaat waaye uma daawo oysid dowladdii shicibkii ilmihii dhashay walaalaheeda saaxiibadaheeda asxaabteeda cidaan macnaha aan tacsiyi soo dirin malaha oon macnaha oynin tacsidii walaashay marxuum wasiir khadiija maxamed deeriye xaashi insha allah waxay soo gebagabaysi doontaa haddii ilaaha awoodda liidmo maalinta khamiista ah ee berita ah halkaasoo lagu samaynayo gurigeedana aan ku samaynayno madax shubkii haddii ilaahay yidhaahdo gelinka dambe sagaal saac laga bilaabay lahbeenimadana ay ku gebagabaysmayso dowladdu ay soo gebagabaynayso baroordiiqdii ugu dambeysay haddii ilaahay yidhaahdo khadiija maxamed diiriya allah u naxariisto halkan waxay wuxuu socday geeridu maalintii ay dhimatay laga bilaabo oo ay nafta weyday sagaal iyo tobankii bishii bisha labayo tobanaad nasiib laa hela intii ay heshay khadiija maxamed diiriye iminkana waxaanu maanta waxaanu gebagabaynay guriga dhexdiisa intii ahayd laakiin waxay xidhmaysaa tacsida weyne berri ilaa habeen dambe intii haddii ilaaha yidhaahdo laga samaynayo baroordiiqda labada gole ee baarlamaanka iyo xukuumadda iyo dhammaan ummadda soomaaliyeedba way ka soo qayb galayaan haddii ilaaha yidhaahdo si kastaba ha ahaatee waxaa halkan lagu soo gebagabayn doonaa saacadaha soo socdo qofkii xiddiga u ahaa siyaasaddan soomaaliya saamaynta goonida ahna ku dhex lahaa golayaasha dowladda qof kale ma ahan waa sawirkan idiin muuqda ee halkani ku xardhan ee loogu tacsiyeyneeyey khadiijo maxamed diiriye oo ahayd hadda wasiirkii haweenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda federaalka soomaaliya dowladda federaalka soomaaliya ayaana baroor diiq ay u samaynaysa ku soo xiri doonta tacsidan safiya cismaan cabdulle dalsan t v magaalada muqdisho
halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyaha dalsan muqdisho markana akhbaaraadka dibadda israa'iiliyiinta ayaa weli waxay duqeymo ka wadaan marinka khaza warkii habeen caawa raadiyaha dalsan aad kala socoteen waa nageynta ciddu warkayga seega barahena bulshada ay ka baaran karaan ammaan alla
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaa talalhel